kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada riwaayadan gaaban oo ku saabsan faquuqa iyo takoorka qabiilada laga tira badan yahay iyo saamaynta ay nabadgelyada ku leedahay aanise kikiin dhexbaxo jiliyaasha aaway gabadhaydii hodan waykan hooyo maxaa darnaa hooye maanta waxaan rabnaa anigii aabbahaaga inaan kaala hadalno arrimo badan ee ii soo fadhiisa gambarkan soo qaado haye hooyo iyo aabbe warka isiiya maanta maxaa jiro oo cusub gabadhaydiyey wax saas u sii badan ma jiraan dhowaanahanba anig iyo hooyada waxaan rabnay inaan kula sheekaysano waana muhiim in carruurta iyo waalidkooda iska warqabaan haa waa sidaas hooye mar haddii aad dhammaysatay waxbarashadii dugsiga sare aadna doonaysa inaad mustaqbal samaysato waxaan kuu go'aaminay inaan kugu darno wiilkii uu dhalay adeerka xaaji xuseen waana kugu ducaynaynaa hooyo hooyo iyo aabbe waa runtiina aniga mustaqbal waan u baahanahay laakiin hooyo ha iniyadjebinina waxaan rabaa inaan wallaweyn ka tago oo aan jaamacad u aado magaalada muqdisho markaas kadib ayaan guur diyaar u noqon karaa yarayyaray imaqal soomaalidu waxay tidhaahdaa gabari guri ha kaaga jirto ama god ha kaaga jirto marka waa qasab inaan kugu darno wiilku uu walaalkay dhalay haddaba diyaar noqo
hooyo iyo aabe aniga markii hore maxaad iigu soo tiir idacabeesheen haddii nin laygu daraayo hooyo may aabbad la hadashid wax fahansiisid aniga guur diyaar uma ihi hadda waayaab xaaji jaamac waad maqlaysaa gabadhu hadda diyaar ma ahi ayay leedahay maxaan samaynaa annaga ma ayadaana dhashay mise annagaa dhalnay way qaldan tahay cid amar ka qaadanaysa ma jirto u sheeg gabadhaas bal waayahay aan xoogaa fursad siino ay ku soo fikirto waa gabar oo go'aanka mustaqbalkeeda iyadaa u madax bannaane orod gabadhaydiyey howsha guriga dhammee haye hooyo
yaa waay qofka albaabka sidan u garaacaya waan soo socdaa isugbal waa anigay canab dhaqso al iga fur albaab oon ku baryayaaye saaxib maxaa kugu dhacay maxaad ugu muuqataa qof murugaysan bisinka indhahaaga ilin ayaaba ka socotee wax dhib miyaa jir saaxib haa saaxiib dhib ayaa jira xaafadda ayaan ka soo cararay hooyay aabbee waxay ku tashteen in laygu daro wiilkii uu dhalay adeerkayga anigana waad og tahay intii dugsiga sare aan dhiganayay oo dhan in uu xidhiir naga dhexeeyey xanad oo aan aad hadda u jecel maxaan sameeyaa ah waa arrin murugala saaxiib runtii ma fiicno mustaqbalkaaga aabbahaaga inuu dhaawaco horta isdeji anigaa kaarta kula samaynaye kaalay oo biyo cab murugadan iska yareey allah saaxiibey murug iguma yara biyan iguma degaayaane ee ii sheeg maxaan sameeyaa aniga iyo hanad saan isku heli karnaa saaxiib aniga iyo xaajigayga cilmi waad og tahay sidaan isku guursanay waxaan iskala soo baxsanay afgooyo ilaa ay hadda qoyskayga ima xiriiriyaan adduunka ay iin ceebyiin oo waxayna igu yidhaahdeen ninka aad naga raacday asaga dad ha kuu noqdo oo asaga meel ha kaa baxsho
runtii canawey aniga waxaan aad u jeclahay sidaad isku qadarisaan oo aad isku jeceshihiin adiga iyo cilmi sidaas oo kale ayaan rabaa aniga iyo hanad inaan iskula qaybsanno nolol farxad leh sidaas haddii ay tahay haddaba u sheeg hanad inuu reerkaaga kaa soo doonto haddii laguu diidan labadiina a isla baxsataan talo kale ma jirto runtii waayahay saaxiib sidaas ayaan hadda samaynayaa waxaan hadda raadinayaa hanad ee macsalaama haye abbaayo garabkaaga allah galo waa inaan hanad meelahan ka raadiyaa meelahan ayuu joogi jira waa kaa miriqdiis aan arkaayo hanadow hanadow kaale kaale yaah tartiib bal horta fadhiiso maxaad sidaanan ugu naaftuuraysaa kaalay geedkan hoostiisa si fiicanna wax iigu sheeg yaah haa hanad waa wax walba waa sidaan aniga kuugu sheegay aniga adiga ayaan ku rabaa oo kaalay hooyay aabba u tag igana soo doono in adeerkayga ayaa laygu dari rabaa mana rabo nolol aan ku faraxsanayn runtii isdeji hodan murugadana iska yaree waan kuu ballanqaadayaa sidaad jeceshahay inaan kuu sameeyo nin aan aniga ahayn inuu ku guursadana marlaba ma dhici karayso haye hanad hadda maxaan samaynaa bal ii sheeg hadda waxaan u tegayaa aabbahay iyo isaga iyo adeeryaal ayaana beri u imaanaya aabbaha sidaas ayaana isku guursanaynaa labadeenna hadda xaafadda aan aad si aan u nasanno niyaddana kheyr u sheeg waayahay hanad sidaasi hanoo ahaato ha ka caajisin hana fududaysanin hadalkayga waayahay hodan waa balan
yaabaa qofka albaabka garaacaya bal orod soo fur hooye hodanay haa waa annaga adiga reerka ma joogaa isaga ayaan ballansanayna haa wuu joogaa salligaas fariista waan idinku yeerayaa hodanay martida shaah u keen allah farxad badnaa way imaadeen maanta waa maalintii aan guulaysan lahayn aniga iyo hanad xaaji jaamac kaalay marti ayaa kuu fadhidee assalaamu calaykum waan idiin salaamay haye maxaa darnaa oo maanta reerka idiin keenay xaaji jaamac waan wada hadlaynaaye soo fadhiiso joogga ha ka hadlin maanta arrin weyn baa naga kaa soo gashaye aniga iyo idinka gogol ma wada fadhiisanee muhiimadda ka hadla yaa idiin dulmiyey oon idinka celiyaa xuquuq u hadal baa idiin dilaye xaaji jaamac waxaan gogol fadhi u nahay gabadhaada oo wiilkayga ayay wada heshiiyeen hadalka hoos nagu dhig rag gabar kaasoo doontay baanu nahay haddana marti ku ahe yaah maxaad tidhaahdeen gabarh baan idinka soo doonanayaa ah weligeen baanan gabdho isa siin kaca oo guryihiina aada idinkiyo annaga reerkiina iyo reerkeena isma guursado oo wax guur ahna ma dhex maro baxa oo dhaqsada gogasha iiga kaca gurigana iiga taga waxaad samaynayso ka fiirso xaaji jaamac si sharaf leh ayaan kugu nimid war kaca oo guryihiinna aada sharafta ayaad iga disheenee balo gabdho idinka doonataye kaca baxa baxa aaway gabadhii hodan ahayd ma haddaa ii balowday inaad reer aan is guursanin guriga ii keento edab malihide ballan ayaan ku qaaday in caawa uu meherkaaga dhaco berina aad guriga adeerkaa iska xaadidhiso
aabe sidaas maaha horta qabyaalad macay dartaa aabe waxaas iska dhaafaan daniga jecel
aamus edab malihide suuraha hooyada ayaa kaa badisay maba rabin inaad xilligan ii joogtid qaladku waa anigee aamus wasaq yahay baskadhe gabadha canaanta iyo dharbaaxshada xaaji jaamac aniga ayaa la hadlaya oo wax ka dhaadhicinaya soo baxodan qolka soo gal hooyo waxaa igu ballanah bahadilka uu aabbahay u geystay hodan aabbaeed inuu ka shaleeyo inuu ka shalaayo hadda waxaan la kulmay saaxiibkii cabdi oo ka tirsan kooxda nabaddiidka anigana waan ku biiray saacaddaas laga bilaabo waxaan tooganaya cid kasta oo na soo dhex gasha aniga iyo hodan alla rabbiyow meed ayaa inta yaala yaawaye waa wiilkii aan eeddada u ahaa ee uu xaaji xuseen dhalay yaa dilay yaa dilay warqad ayaa agtaala aan soo qabto oo aan akhrihi maandhow xaaji raagi aniga ayaa dilay wiilkan lagu dari lahaa hodan cid kasta oo na soo faragelisa anigii hodan waa iga go'aan inaan dilo aniga hodan waxaan u baxsanay degmada taxsiile ciddii isku dayda inayna soo raadisana nafteeda ha ka samirto wabilaahi towfiiq alla hogayey wiilkii waa nagala dilay gabadhaydiinna waa la iga watay khasaare badana waxaasoo dhan waxaa mas-uul ka ahaa jaamac waatana hadda muxuu sameeyey alla anaa iska dhintayey waan idiin salaamay ugu horeyn waxaan u tacsiyeynayaa xaaji xuseen xaaji jaamac iyo dhammaan reerka ay tacsiyada u taallo waxaan ka xumahay dhibka dhacay waxaase ka sii horreeya dhib kale oo ah in wiilka iyo gabadha laisku diido bal aan hadalkiisa siiyo ugu horeyn guddoomiyaha waad mahadsan tahay qaadi runtii gobolka shabeellaha hoose dhibaatadan cunsurinimada ah iyo heebsooca muddo ayuu ka jiray waan ka xumahay reer kala dhibaateeyey waxaanna isku dayaynaa in aan arrintan la ciribtiro adna sharciga nagu hoggaami waadna mahadsan tahay qaadi aniga waxaan ahay nin gabar loo diiday qaba weliba markaan la soo baxsanay waa lii jirdilay oo dhaawac xun la ii geystay waxaan codsan lahaa in arrintan gobolka ku soo badatay wax laga qabto arrintaas maxkamadda gobolka ayaan la tiigsanaynaa inta ka horaysa waa in xabsiga loo taxaabaa xaaji jaamac oo ah hodan aabbaheed ninkii gabadha laga doontay diiday ee dhibaatada sababay hanadna laamaha ammaanka ayaan ka codsanaynaa inay gacanta ku soo dhigaan kulankeenna wuunuu xihan yahay wabillaahi towfiiq